dhismaha maxjarka xoolaha ayaa ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhismahan ayaa loogu talagalay in lagu dejiyo xoolaha laga keeno koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadibna loo qaado dekeda magaalada boosaaso si ay halkaasi uga dhoofaan arrintan ayaa daba socota amar ay kowdii sebteembar soo saartay dowladda puntland oo ahaa in la joojiyo isku socodka baabuurta xamuulka ee u kala goosha koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya kaasi oo ay puntland u sababaysay arrimo la xiriira ammaanka maraan booqday saaka dhismaha maxjarka magaalada gaalkacyo ayaan la kulmay qaar ka mida shaqaalihii maxjarkaasi dhisayey iyagoona iiga warbaxshay dhismaha maxjarka iyo sida uu u socdo aniga waxaa la yidhahdaa maxamed yuusuf warsame waad aragtaa sakeel iyo waxaan wataa badeel waxaan ka shaqaynaya maxjarka marka insha allah shaqaduna waa socotaa insha allah waxaan rajaynayna iyadoo saa u socotaa haddii joogsatay haddiise joogsanba inaan dhammayno maxjarka maxjarkan hadda wuxuu ku jiraa maalintii toddobaad aan hadda shaqadiisaan wadno maanta inagu culusta waad aragtaa wax shaqaale iyo ku jira iyo hawshiisa aad bay culusta waa artaa ciidamo difaaca ku jiraan marka insha allah waxaan rajaynayna aan ku guuleysan doono dhismaha maxjirka marka sidaas iyo nabadgelyo maxjirka waa ka shaqaynaynaa waana kuna dhimanaynaa waana ka shaqaynaynaa toddoba beri muddo ahna waa socotay haddaba kaas wax isku haysta male gediga iyaguna soo xigaa waana xaruntayadii waka cid isku haysatana male saaxiib meeshaan ama waxbaan ka bilaaba xabaduna saddex jeer waa ay ku fisa haadana waa ujeedaa shaqadu meeshay maraysa iyo ololaheedu war may garata dee meel wanaagsan bay maraysaa raggaan rag soo gubtay weeye xabadna u joojin maayo haddii alla idmo haddii alla idmo inuu dhammaadaan jecel laha inuu dhammaadaan jecel laha kee tegi mayno ilaa uu dhammaado dee waa kaas dee maxjarku shaqadu way socotaa si fiican bayna u socotaa waxaan dhisaynaa ilaa adigu ilaa adigu toban beri meelahaasaan dhisaynaa aad baynu u socotaa nabadgelyadan waa fiican tahay ciidamadan waa naga sarreeyaan howlgalka iyaga iyo shaqadayaduna si fiican bay u socotaa walaal maxamed baa la yidhahdaa de hawsha waa wadnaa toban beri baan wadnay shaqada waa socotaa qolalkii waa kuwaas labada mitir maraya berkadihii waa dhisan yihiin haddana derbigii baanu bilownay saaka waa kaa oo qayb qayb u kala sarno lo'dii arigii geelii baa noogu xigi doontaa laba kilomitir baan wareejinaynaa afarta geesba waa saddex boqol saddex boqol ah waan maleelaya saas weeye haa maya laiskuma haystee niman baa gardarro noo soo maagayo halkaa xabada kasoo rursidaya maahe wax laisku haysta maaha dhulkan dad kale waa la yaqaanaa dadku waa kala degan yahay waa kala degaan degaan marka dhulkan dad baa iska lahaa bixiyey oo yidhi ha lagu dhiso meesha loo dhiso maxajarka ha loo dhiso dee nimankaasuna aad bay noogu abiyoodeen laakiin hadda wax dhibib kama jidho waa wadnaa shaqadu xero oo ah oo belbalooyin leh baan ka dhigaynaa waa kaa
magacaygu waa cabdinuur musagaas waa dhisaynaa meeshaan maxjarkii weeye dowladdu ugu tala gashay ariga koonfur ka yimaada xoolaha koonfur ka yimaada in lagu xareeyo baabuurta puntland iyo baabuurta koonfureedna ay ku kala wareegaan waa saddex boqol saddex boqolah waa socotaa dhibla'aan bay socotaa dhismihii waad aragtaan hadda inaannu daydkii wadno qolalkiina waa kuwaas laba mitir bay marayaan iyo labaatan weliba xoolaha lagu xaraynayaa geel iyo ari iyo lo weeye saasaan u kala qaybqaybanaynaa saddex meelood baanu u kala qaybanaynaa meel waa geel meel waa ari meel waa lo marka haddii alla idmo waa dhowdhow yahay deedkan markaan dhisno waanu kala jarjaraynaa xolii baanu u kala jarjaraynaa insha allahna bil ka yar buu ku gabagaboobaya haddii alla idmo qiyaastii adigu labiiyo labaatan meelaha beri buu kusoo gabagabay dhismihiis kusoo gabagaboobaya laba barkadood baanu dhisnay waad aragtaa labadaa barkadood hadda meeshaa ka dhisan xabad kalena meelahaanaan ka dhisaynaa haddii allain xoolaha laga waraabinayaa biyogelinta waa lagu xirayaa laakiin barkadaha la buuxinayaa biyogelintu badanaa ilay go'daa dhici kadhaa marka xoolaha si aysan biyo u waayin barkadaha loo buuxinaya haddii allain maxjarkan ayaa noqonaya mid loogu talagalay in lagu dejiyo xoolaha laga keeno koonfurta soomaaliya kadibna loo qaado dekeda magaalada boosaaso si ay halkaasi uga dhoofaan shaafiic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo